wanaagsan ayaad leenahay kheyrta qiimaha hawada nagala xidhiidha iimayl kasta oo dal iyo dibadba aad naga dhageysanaysaan halkani waa shabakada caalamiga Somali Express.com kuna soo dhawaada barnaamijkeena ganacsiga oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Hargeysa ee Soomaaliland tan iyo markii ay Soomaaliland la soo noqotay madax banaanideeda sanadkii 1991 waxaa Soomaaliland ka tisqaaday ganacsi xor ah oo dhinacyo badan ah imaashiyaha ganacsi xoogan oo ballaadhani waxa uu u baahan yahay xisaab iyo maarayn lagama maarmaan u ah taas ayaa keentay in somalilan laga aasaaso shirkad ay ku midaysan yihiin xirfadlayaal xisaabeed oo magaceeda loo soo gaabiyo saad barnaamijka ganacsiga ee shabakada caalamiga somalia sprinews com ayaa waxa uu booqday xarunta shirkadaasi waxaana waraysi la yeelanay khadar xasan cige oo ah maamulaha shirkada saad ugu horeyna waxa aan weydiiyey magaca shirkadan shirkaddu waxa weeyaan somalilan accountancy team oo loo soo gaabiyo sat waana shirkad markaynu afkeena soomaaliya ku sheegno waa shirkad ay ku midaysan yihiin xirfadlayaal aqoon u leh dhinaca xisaabaadka ganacsiga
goormayaad shirkadan dhidibada u taagteen baad aasaasteen shirkadda horta aasaaskeedu uu fogaa waxaananu ku soo jirnay xirfaddan inaanu ka shaqayno ilaa labadii kun iyo shantii laakiinse waxaanu si rasmi ah u aasaasnay oo aanu u furnay inaanu xafiis yeelanno aanu ku kulanno sanadkan cusub bishiisa koowaad aad iyo aad ma noo sheegi kartaa baahiyaha idinku kalifay amba keenay amba idiin muuqday in aad shirkaddan u aasaastaan idinkoo ah tiim dhallinyarada
runtii waddankeenna waxaa ka maqan oo aanu aragnay dhinacii xisaabta ganacsi walbana marka la furayo laguma bilaabo xisaab laakiinse hadhow toole markuu in muddo ah socdo ayaa waxaa soo degdegtay inuu markiiba ganacsigii khasaaro dhibaato fara badan ay ka timaado maadaamanu markaa ku soo jirnay ilaa labadii kun iyo shantii oo aanu si gaara uga shaqaynaynin waxaanu fahanay inay bulshada oo dhammi u baahan tahay iyo ganacsatada hadday tahay hadday tahay hay-adaha dawligaah kuwa aan dawliga ahayn hay-adaha caalamiga ah in waddankeennii oo ay xirfadlayaal xisaabeed joogaan in mar walba dibadda xisaab looga doonto qof iyagoo baadhayaal xisaab baadhi kara ama auditors waddankeena joogaan in haddana dibadda laga doonto waxay nagu dhalisay in kharashka faraha badan leh ee dadka ka baxaya customariska noo ahaa iyo dadka kale ee waddankeena joogaba si aanu u soo yarayno adeegiina aanu u soo dhaweyno oon uga dhigno mid albaabka u taagan ayaa nagu dhalisay inaanu aas-aasno shirkaddan aanu ugu magac darnay shirkadda xirfadlayaasha xisaabaadka somalilan feedbacka bulshadeed kaga soo noqday amba wada shaqaynta bulshada aad la leedihiin waa mid nooceeya
runtii bulshada dad fara badan oo aan odhan karo boqol way ka badan yihiin baanu xisaab u samayn inta aanu xisaabta u samaynay kuwii ugu dambeeyey iyo kuwii ugu horreeyey cid nagu tidhaahdo waad wanaagsan tihiin mooyaane wixii waanu kaga raysanay buugtii aanu istaba wadnay iyo xisaabtii kolba markuu qofnoo yimaadimisaad igu leedahay ma imisaan anigu kugu lahaa iyo imise alaabaa kuu taalla dadka dhib ku noqon jirtay haddii la yidhaha alaabtaa imisaad ka haysaa qofka mudday ku qaadan jirtay inuu yidhaahdo aan inan kau diree suga laakiinse iminka halkaa adigoo fadhiya waxaad ka ogaan kartaa inta alaab kuu taalla inta alaab kaa baxday intaad qofkan ku leedahay intuu isagu kugu leeyahay xilligii uu kaa qaatay waxaad ka faa'iiday alaabta aad ka iibisay haddaad ku khasaartayna waxaad ku khasaartay ayaad ku ogaan karaysaa wax daqiiqada sakana ka yar weliba sakanayna ka yaraataa laga dhowr sakan inaad ku ogaataba macluumaadkaasoo dhan markaa runtii kastamariska iyaga waxaa nagaga soo noqday oo qof walbaaba noo sheegay inay tahay xisaab loo baahnaa oonu la soo raagnay inaanu bulshada ku baahino dadkuna maalinba maalinta ka dambaysa way iska soo dabadhacayaan maalinba maalinta ka dambaysa waxaa nagu soo kordhaya feedback cusub oo iyo hambalyeyn ama email hadday noqoto hadday taleefon noqoto inay dadku nala soo hadlaan ay yidhaahdaan annaguna xisaab noocaasaan u baahannahay runtii marka waxaan kala dadku waxay naga qabaan aragti aad u wanaagsan oo ku saabsan dhinaca xisaabaadka waxyaabo fara badanna waanu ka fududaynay runtii caqabad ku ah si fiican bal waxaad sharax kooban naga siisaa habka aad hab xisaabeedka aad u shaqaysaan ambaad shirkadaha ugu shaqaysaan howlaha ganacsi aad ugu fududaysaan
runtii waxaa jira habab fara badan shirkadda marka hore intaan xisaab loo samaynin waxaa la qaadaa daraasad kooban survey layda shirkaddan hadday tahay shirkad adeeg iibisa maxaa ku haboon ayaanu isweydiinaa xirfadlayaashayada xisaabata ayaanu kula soo noqonaa waanu analyse karaynaa ama waanu faaqidnaa shirkaddan waa shirkad service maxaa ku haboon waa shirkad manufacturing wax soo saarta maxaa ku haboon xisaab ku haboon baa u raadinaa xisaabta ugu habboon ee aanu ka soo noqonaynin waxaan ku idhahdaa wax dhaliila waayo xisaabta accountiga waxaynu ognahay marka ay shirkaduhu la kala samaynayo shirkad waa shirkad service shirkad waa shirkad manufacturing mid waa mid merchandise oo inta alaab soo iibsato back in maxaan ku dhahay morganization si iibsoon midna waa mid sidaan ku sheegayo soo saartay iyadoo raw material inta ka bilowdo ilaa finished good ku gabagabaysa macnaa alaabtii oo qaylinta soo iibso wax ka soo saarta warshadaha biyaha kala kamida warshadaha maxaan ku idhaahdaaye in caanaha soo saaro kala kamida kuwa sibirka soo saara kuwaasoo kala manufacturing leedahay kuwan kale service waa kuwa adeeg iibinaya imika internet oo kale qofku iibinaya wuxuu iibinayaayoo kale tusaale ahaan in hadduu internet iibinayo service buu dadkii u qabanaya photocopy oo kale u haystaa service buu dadkii u qabanaya productiga qofka iibinaya isaguna merchandise-ka waxaa ka mid a qof imika stationary haystoo kale waraaquu soo iibsanaya waraaqiyoo sidoodii oon waxba ka bedelin ayuu iibinaya marka xisaabta markaan anagu diraasayno ka aqoon ahaan ee aanu eegno nidaamka isaga ku habboon ayaanu u dejinaa xisaab ku habboon waxa intaa u dheer inaanu qofku hadduu yidhaahdo ii sameeya mid aniga ii gaara inaanu u samayno database uu ku xisaabtami karo oo isagoo ku habboon oo magaciisa ku qorayo softwareadan generaalka ahayn ee caalamka wadaaga aad iyo aad n waxaa ii muuqata inaad tihiin dad dhallinyaraha xirfadlayaalo oo n ku midoobay shirkaddan bal waxaad naga warantaan hamigiina mustaqbal iyo waxaad higsanaysaan Een, runtii horta mustaqbalka een, ilaahay baa og balse annagu waxaanu hiigsanaynaa ina baahida xisaabeed ee ay qabaan ummadda ku dhaqan jamhuuriyadda somalilan inaanu marka hore daboolno dhammaan gobollada somalilan baahiyaha xisaabeed ay qabaan inaanu daboolno marka aanu baahiyaha somalilan ka gudubno inaanu u gudubno wadamada maxaanku idhahdaye jaarkeenna ah wadamada geeska afrika inaanu saa u soconno inaynu caalamka markaa wax la qaybsanno aqoon-yahaniinteenna wax bartay inay ka bilaabaan horta somalilan waayo soomaalida waxay tidhahdaa tiisabadaryaal aad tu kale ku dar marka inteena dhammayno waddankeena xisaab xumada ka dhammayno inaynu wadamada kale u gudubno ee dariska hadday yihiin iyo wadamada kale afrika ee qaaradaynala degan kuwa adduunka kale inta kale naga aqoon badan aynu aqoon kororsi la samayno oo aynu inagu at least noqonno dad isku filan dhanka xisaabaadka oon cid kale u baahan
aad iyo aad n wakhtigii hore maxaad nooga xusi kartaa intaynan shirkaddan aynaan abuurin ma waxaa jiray dad ajnabiya oo shirkadaha u- uga shaqeeya dhinaca xisaabaadka In runtii waxaa jira dad in ajnabi ah horena way u jireen oo markaa way badnaan laakiin imika gabaabsi bay ku dhow yihiin haddana way jiraan mushkiladda laakiin dadkeenna haysata waxaa weeyaan iyagu soomaalidu marka aynu halkan joogno gaar ahaan bulshada reer somalilan marka halkan la joogo mar walba dadku waxay jecel yihiin ama hay-adahay nala joogeen internationalkii wax waddanka laga helayo inay ka keenaan meelo kale oo ay soo dhoofiyaan taasoo inaga qaadanaysa kharash aad iyo aad u fara badan wax uu samayn kari lahaa qof hargeysa jooga oo aanu waxba kaga baxeen qofkii oo aqoonteedii la helayo oo kartideedii la helayo oo characteristicskeedii la helayo ayaa waxa iyadoon laga fiirsanin simbali looga doontaa wadamada ama aynu jaarkan ha ahaadaan ama wadamada kale ee adduunka ha ahaadaan ayaa laga doontaa taasina iminka gabaabsi bay ku dhowdahay in waxaana doonayaa aniga halkan ka faa'iidaysanaya in inaan xukuumadda uga hambaliyo sida ay u soo yaraysay in barnaamijyada influensiga ay dadka ku leeyihiin xirfadooda waddanka laga heli karaa ay ku leeyihiin xirfadlayaashii waddanka jooga waxaana doonayaa in laga intaa laga sii kordhiyo oo dhallinyarada wadanka wax ku baratay iyo kuwa dibadda wax ku soo baratayba boosaska ay buuxin karaan hadday tahay dhinaca consultantiga iyo dhinaca shaqada caadiga ahba in arrintaa go-aan cad laga soo saaro si ay dhallinyaradu uga baaqsadaan in ay ku dhacaan sifooyin khaldan sida tahriibka ama sibiq dhaqaaqa waxaan imika markan dambe la yidhaahdo oo dhallinyaradu marka ay waxba ka is odhan waayaan waddanka waxba kama qaban karaysaan ay is idhaahdaan sibiq dhaqaaqaba oo iyagoona soogeyn waddankii iskaga tagaan laakiin se haddii jaanisyo fara badan loo bannayn lahaa dhallinyaradu wax weyn bay soo kordhin lahayn waxna way qabsan lahayn horumarna way gaadhi lahayn dhaqaalena wuu soo geli lahaa cashuur baa laga qaadi lahaa cashuurtaasi waxay ku biiri lahayd miisaaniyadda dowladda dabadeedna waxay noqon lahayd waddan qaniyo ku filan kaabayaashiisa dhaqaalaha marka cashuurtaa la qaaday haddana bulshadii lagu soo celi aad iyo aad may jirtaa cid awooddiina ka baxsan oo shaqadan idinka gacan siisa hadday noqoto dhinac dowladeed iyo dhinac n, private sectors Een, runtii inta imika aanu ku guda jirno cid awooddeeda ka baxsan oo naga gacan siisaa in haba yaraate ee ma jirto laakiinse in waxaanu doonaynaa inaanu dad fara badan xidhiidh la yeelanno waayo caqligu inta annaga nagu jirta maaha dad fara badan oo waddanka ku dhaqan oo ama dibadda ha joogaan ama dalka ha joogaan reer somalilan oo naga aqoon badan baa jira dad badan oo maxaan ku leeyahay naga waaya aragnimo badan baa jira iyagana waxaanu ku soo dhaweynaynaa gacmo furan hadday talana siinayaan hadday wax nagu soo biirinayaan iyo hadday barnaamijyo naga caawinayaan xagga tababar noqoto hadday wax kala noqoto marna annagu mid aanu isku koobayna maaha aqoonta mar walba ciddii aqoonna dheer marti baanu nahay si fiican ugu dambayntii maxaad u soo jeedinaysaa bulshada een, guda iyo dibadba ku dhagaysanaysaa ee kaa dhagaysaysa shabakadda caalamiga somaali diaspora news dot com ee ee ku aadan een, howlihiina shaqo ee aad bulshada u haysaan Een, horta bulshada reer somalilan meel ay joogaanba een, waxaan doonayaa een, inaan salaam baan u diraya waxaan leedihiin waxaan leeyahay aada iyo aad ba horta een, runtii ugu mahadsantay sida markay arrimaha waddanka noqoto ay uga qayb qaataan gaar ahaan qurba jooga in qurba jooga somalilan waxaan odhan karaa waa hantida uu waddanku leeyahay marka shirkad tusaale ahaan la eegayo shirkadaas maxay hanti leedahay baa la yidhaha wadanna marka la eegayo muxuu bulsho haysta ayaa hanti u ah waxaan odhan karaa hantida dhabta ee jamhuuriyadda somalilan haysataa waa qurbajooga qurbajooga horta reer somalilan waxaan leeyahay idinka waxaanu idinka fadhinaa cilmiga aad ka soo barateen wadamada fogfog ee maxaanku idhahdaa nagaga horeeya xagga aqoonta iyo teknolojiyadaba wax alla wixii aad shirkadda somalilan accountancy team aad ku tari karaysaane aqoon ah ee maxaan ku idhahdaa fikrad ganacsi ah ee horumarin ah inaanu idinka fadhino martina idinka nahay Een, dhallinyarada reer somalilan ee gudaha ku dhaqan iyo bulshada eh, dhallinyarada somalilan ee gudaha ku dhaqan waxaan leeyahay walaalayaal idinkoo waddanka kana tegin kana tahriibin aan aayar sabiq dhaqaaqin ayaad waddanka wax ka faa'iidaysan karaysaan oo shirkada furan karaysaan shuruucdii ganacsiga ayna ogol wax walba ayna ogol horumar ayuu waddanku hiigsanaya horumarka dhinaciina qabsada badaha ha ku haligmina waddankeennaa loo soo dhoofaya cisho dhow haddii ilaha idhaahdo intaa dhallinyaradan leeyahay jamhuuriyadda somalilanna waxaan leeyahay gaar ahaan wasaaradda ganacsiga in waxaan leeyahay ha fududayso shuruucda ganacsiga ee dhallinyarada ay ku ganacsanayaan oo dhallinyarada ha la siiya fiiro gaara si ay u ganacsadaan ee saaxadda ganacsiga ay u soo galaan maadaama laga dhaqaalo badan yahay maadaama laga waayo aragnimo badan yahay maadaama laga hanti badan yahay ha loo fududeeyo dhallinyaradu markay ganacsiga soo galayaan bulshada macaamiisha noo ah ee ganacsatada ah oo ah runtii kuwa ugu muhiimsanayn doonaya inaan taargadgareeyo waxaan onayaa ganacsatada in tala iskuma kaa sheegto tala iskuma kaa sheegto oo maalinta aad khasaarto ama ay caqabadi kaa hor timaado un haddaad xasuusato niyo xisaab sideen u samaystaa in waxaan leeyahay waa kaafiye kala dheeri maanta waxaan leeyahay ka imika bilowbayowna xisaab ku bilaabo waxaaga kii hore u bilaabay ee ay ka khariban tahayowna shirkadda somaliland accountancy team waxay kugu soo dhaweynaysaa gacmo furan iyo qiimo ku raaligeliya oo aad iyo aad u jaban oo intii aanu markii hore qaadi jirnay marka saddex meelood loo qaybiyo meel ka mid ah waxaa la idinkuna maanta ka faa'idaysta dhallinyarada dalkiina wax ku baratay ee dibaddana wax ku soo baratay ee idinka idin helan si aynu ganacsigeennu adduunka kale ula tartamo haddii financial positionkiina laydin weydiiyo shirkadaadu halkay taaganta maxaad kaashaysataa maxaad dhaqaala haysataa bangiyaa iman doona caalamka ka yimid oo dadka dhaqaale amaahinaya oo wax siinaya oo ganacsigaaga qiimaynaya financial statementskaaga haddii lagu yidhaahdo keen ninka ganacsade ee somalilan joogow maxaad keeni doontaabaan iyaga weydiinaya runtii waa su-aal aada u weyn ma qof haya uu yaryahay ama ma jira marka shirkado yararoo waaweyn laga reebo waxaan leeyahay qof walowba ku dadaal si aad financial positionkaaga u ogaan lahayd si aad bangiyada imanaya dayn uga qaadato ama aad maxaanku idhahdaa dhaqaalahaaga u kabciso ama cid kale oo wadamada jaarka ama adduunkaaba aad joint venture u noqotaan haddaad maanta shirkad yaroo haysata dhismaha ah dee adigu ma dhisi kartid foo konton dabaqa haddii la yidhaha somaliland baa laga dhisaya waxaad u baahantahay joint venture kula midooba ood faa'iidadana wada qaybsataan bulshadaas markaa waxay kaa doonaysaa financial positionkaaga maxaad haysataa aanu kula midownay iyagana fariinta ugu weyn u marinaya waxa weeyaan xisaab xumo yaanay walaalayaal shar idinka xoorin xisaab samaysta qiimo yaroo jaban ku samaysta dad reer somaliland u dhashay ayaa idin samaynaya oo idinla saayiraya dadkoodana hoos u eegaya faa'iido yaroo aan badnaynna idinka helaya kolle ganacsigu faa'iido